أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dagaalka bariga dhexe ayaa galay toddobaadkii saddexaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan gantaallada culculus maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa doonayaa in saldhig uu ka weeraro xuutiyiinta uu ka samaysto dhulka uu ka arrimiyo maamul goboleedka gaalaraaca ee somalilan howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya dooni boqolaal neef oo xoolaha ka qaaday xeebaha waqooyiga soomaaliya ayaa ku quustay meel u dhow baabulmendeb maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayadda islaamiga baay ayaa tartan aqoon kororsiga u qabtay ardayda macadka qurdube ee degmada bulufulay ee wilaayadaas haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka booco ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa hadiido kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin sabtiha taariikhda hijiriguna ay tahay shan iyo labaatanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dagaalka bariga dhexe ayaa galay toddobaadkii saddexaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan gantaallo culculus warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare duqaymo aada u xoogan ayaa ka socda magaalooyinka waaweyn ee iiraan iyada oo barqanimadii maanta qaraxyo aada u xoogan laga maqlay magaalada tabriis halka tehraan ay sidoo kale martigelinayso weerarada ay fulinayaan diyaaradaha dagaalka ciidamada maraykanka ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqeyn ku qaaday jasiiradda kharg oo ay ku yaalaan ceelasha ugu badan ee shidaalka laga soo saaro ee dalka iiraan taliska ciidanka yuhuudda ayaa dhankiisa ku dhawaaqay in saacadihii lasoo dhaafay ay weerareen boqol iyo konton hadaf oo ku yaala gudaha iiraan dhankeeda xukuumadda tehraan ayaa sii wada weerarada ay ku beegsanayso magaalooyinka ay yuhuudda ixtilaalka ku haysato ee dhulka falastiin iyo masaalixda maraykanka ee waddamada khaliijka magaalada talaabiib ayaa waxaa ku hoobtay sawaarikh hambaara madaxyo fara badan kuwaas oo khasaare xoogan u geystay dhismayaal sida lagu arki karo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka dhanka lubnaan maleeshiyaadka isugu yeeray xisbullah ayaa sii wada weerarada ay ku beegsanayaan deegaanada xoogga ay ku haystaan dadka yuhuudda ah ee dhaca waqooyiga dhulka falastiin iyadoo sawaarikh fara badan lagu garaacay deegaanada dhaca mandiqada al jaliil oo laga daadgureeyey boqolaal kun oo sahayino ah dhankiisa afhayeenka ciidanka dowladda iiraan ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in waxyeello xoogan gaarsiiyeen oo shaqada ka saareen markabka diyaaradaha hambaara ee abraham isagoo la hadlayey ciidamada iyo hogaamiyaasha dowladaha khaliijka ayuuna sheegay in ay tahay inaysan ku kalsoomin awoodda maraykanka oo ay washington xilligan awoodi laadahay in ciidankeeda iyo masaalixdeeda difaacato mahadsanida caliyare maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa doonaya in saldhig uu ka weeraro xuutiyiinta ka samaysto dhulka uu ka arrimiyo maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan cabdiqani maxamed ayaa tafaasiisha warkan haya baloomberg oo ah warbaahin caalami ah oo fadhigeedu yahay waddanka maraykanka ayaa shaaca ka qaaday qorshayaal halis ah oo maamulka yahuudda uu ka wado gudaha deegaanada uu gacanta ku hayo maamulka ashhadala diriirka somalilan warbaahintu waxay sheegtay in maamulka talaabiib uu gudaha somalilan ka abaabulayo ajandayaal amni oo ka dhan ah ururka xuutiyiinta yaman ee gacansaarkale leh dowladda shiicada iiraan warbaahintu waxay xustay in dhulka xasiloon ee somalilan uu haatan yabohsanayo halis badan maadaama ayay tiri mashruuca yahuudda uu yahay in deegaanadaasi ay u soo rorto difaaceeda ka dhanka xuutiyiinta yeman saraakiil sahayino ah ayay warbaahintu xustay inay diyaarinayaan iskaashi istaraatiiji ah oo ay la yeeshaan maamulka somalilan kaas oo laga yaabo inuu ku lug yeesho dhisada saldhig milatari balumberg waxay carabka ku dhufatay in saldhiggan ay yahuuddu damacsan tahay inay ka samaysato somalilan ay suuragal tahay inuu noqdo mid daahsoon oo xogtiisa si adah loo qariyo bilihii u dambeeyey saraakiil sirdoon ayay warbaahintu sheegtay inay booqdeen deegaanada somalilan si ay u baaraan goob suurtagal ah oo xeebta ku taallo oo laga dhisi karo saldhig milatari warbaahintu waxay ka shanqarisay in maamulka yahuuddu uu sahmin ballaaran ugu jiro sidii uu howlgallo warbaahintu waxay ka shanqarisay in maamulka yahuuddu uu sahmin ballaaran ugu jiro sidii uu howlgallo amni oo ka dhana xuutiyiinta uga fulin lahaa gudaha somalilan warbaahinta bloomberg waxay hoosta ka xariiqday in saldhig milatari oo laga sameeyo somalilan uu yahuuddu siin karo goob ay ka abaabulaan dagaal ka dhana xuutiyiinta xogtu waxay tusaysaa in xuutiyiintu ay noqdeen bartilmaameed weyn oo yahuuddu ay diiradda saarayso iyadoo doonaysa inay la dagaalanto iiraan islamarkaana ay tirtirto khataraha ka dhanka ah dagaalkii khaza balumberg waxay sheegtay in jenaraal yahuudda uu ka digay in xogta sirdoon ee sahayinadu ay muujinayso in xuutiyiinta ay haysato boqolaal gantaallo ah oo gaari kara talaabiib islamarkaana ay leedahay shabakado ku fidsan gobolka oo ay ku jiraan suuriya iyo masar magaalada berbera ayay warbaahintu xustay inay ku taallo meel istaraatiiji ah oo laga weerari karo xuutiyiinta iyadoo leh ayay tiro runweyga ugu dheer afrika iyo dekad leh biyo qoto dheer taas oo isutaga imaaraadka carabta uu gacanta ku hayo tallaabooyinkan ayay warbaahintu bidhaamisay inay yihiin kuwa khatar ah islamarkaana ay suuragal tahay in somalilan ay bartilmaameed u noqoto iiraan iyo xuutiyiinta yeman si kastaba ha ahaatee ajandayaasha dhagaraysan ee yahuudda ayaa si tartiib ah usoo ifbaxday tan iyo wixii ka dambeeyey lix iyo labaatankii disembar labada kun shan iyo labaatanka xilligaas oo ra-iisul wasaaraha yahuudda gaal netanyahu uu ku dhawaaqay in dal madax bannaan uu u aqoonsaday maamulka dabadhilifka somalilan waad mahadsantahay cabdiqani howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen isbaaro maleeshaadka murtadiinta u tiilay duleedka degmada buulumareer ee wilaayada shabeellada hoose hal murtad ayaa ku dhintay halka mid kalena oo ku dhaawacmay dhanka kale gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiinta waxay qaraxa la beegsadeen gaari koyalaha oo ay la socdeen maleeshaad murtadiin soomaaliya oo ay samaysatay dowladda silbiyadda kenya qaraxaasi ayaa ka dhacay duleedka degmada ceelqaalow ee gobolka mandheere ee ku hos jira gumaysiga silbiyadda kenya waxaa ku dhaawacmay inta la ogyahay saddex murtad oo mid a sarkaalow yahay kaas oo ah taliyaha maleeshaadka murtadiinta ee deegaanka elele sarkaalkaasoo lagu magacaabo xuseen afan boore halka mid ka mid a gaadiidka cadowgan uu gubtay doonin boqolaal neef oo xoolo ah ka qaaday xeebaha waqooyiga soomaaliya ayaa ku quustay meel u dhow baabulmendeb walaalka xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkani haya doontan oo ay saarnaayeen boqolaal neef oo isugu jiray lo iyo ari ayaa kasoo shareecatay dekedda magaalada berbera ee dhacda waqooyiga soomaaliya waxayna ku rogmatay meel u dhow marinka biyaha caalamiga ah ee baabulmendeb shilka ayaa si gaara kaga dhacay xeebaha dalka yeman waxaana halkaasi ku quustay doontan oo siday boqolaal neef lagana soo raray dekedda magaalada berbera warbaahinta yeman oo tabisay dhacdadan waxay sheegtay in shilka ay ku nafwaayeen boqolaal neef oo ka koobnaa lo iyo ari muuqaallo iyo sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujiyey doontan oo quustay iyo xoolaha oo dul sabeynaya biyaha badda lama sheegin sababta rasmiga ah ee keentay shilkan waxaana sidoo kale aan la caddeynin tirakoobka rasmiga ah ee khasaaraha ka dhashay dhacdadan laga soo tabiyey xeebaha yeman waad mahadsantahay abuu xasaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga baaya ayaa tartan aqoon kororsiga u qabtay ardayda maxadka qurduba ee degmada bulufla ee wilaayadaasi bashiir muxudiin awaa iman ayaa ku tuntuunsanaya
سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن dhowaan waxa uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay uu qabtay musaabaqo xiise badan taas oo ahayd qaybta afaraad tartankii sannadlaha ee loo qabtay ardayda iskuulaadka nidaamiga iyo kuwa macadka qurduba si kor loogu qaado wacyigooda loona xoojiyo aqoontooda tartankan oo sannadkan ay ka qayb galeen ardayda macadka qurduba ayaa loo abaabulay qaab tartan aqooneed xiise badan soona jiitay dadweynaha mucallimiinta iyo faracyada waxbarasho ee degmada buulafulay iyadoo ardayda loo kala saaray afar majmuuco si ay ugu loolamaan kaalmaha hore ee tartanka bilowgii tartanka waxaa goobta ka muuqday jawi tartan adag iyo in majmuuco weliba ay xigsanaysay dowrkeeda waxayna ardaydu muujiyeen diyaargarow iyo kalsooni afarta majmuuco ee uu ka dhexeeyey tartanka waxay kala ahaayeen majmuucaadka ummu xaraam xafsa bintu cumar ummu haani iyo majmuucada caaisho binti abibakar tartankii ugu horreeyey ayaa dhex maray majmuucooyinka ummu xaraam iyo xafsa bintu cumar halka tartanka labaad ay ku loolameen ummu haani iyo caaisha bintu abibakar labadaasi tartan ayaa ahaa kuwo aad u xiiso badan iyadoo ardaydu ay ku tartamayeen laguna kala saarayey su'aalo kala duwan oo la xidhiidha qur-aanka kariimka cilmiga sharciga iyo aqoonta guud kadib wareegyadii hore waxaa isugu soo haray majmuucooyinka ummuhaani iyo xafsa bintu cumar kuwaasoo u gudbay tartankii kama dambayska ahaa labada majmuuco ayaa soo bandhigay dadaal xoogan iyo feejignaan ka hersareeya sidii hore taas oo ka dhigtay tartanka mid si weyn u soo jiitay indhaha dadkii goobta joogay qaabkan ayay u dhaceen weydiimihii su'aalaha waayo bismillaah majmuucatu mahaani su-aashan waa su-aashii sideedaada dhankiina dhagaha ufura waxay ka socotaa maadada siirada waxay u dhacaysaa sidatan mataa qaamat addowlatu alumawiya wa mataa saqadat wamaa caasimatuhaa wa kam min alkhulafaa'i tacaaqabu cala alxukmi fiiha wa kam sanatan cummirat
في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتح asalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu anoo magaayaya caasho bashaar maxamed ka socod majmucada mahaani la tartamayd majmucada xafsa binti cumar su-aalo jawaabtiyon iskaday qaamat fii sanati waaxid wa arbaciina hijiriya wasaqadat mia itnayn wa thalaathiina hijiriya wa caasimatuhaa dimashqi wa khulafaa'uha arbacata cashara khaliifa wa cumirat waaxid wa tisciin sana majmuucada mahaani su-aalaa la weydiiyey jawaabay bixiyeen jawaabtay bixiyeen waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo waayo bismillaah majmuucatu xafsat binti cumar su-aashiina sideedaada dhankiina dhagaha ufura waxay ka socotaa maadada siirada waxay u dhacaysaa sidatan mataa qaamat idowlatu alcabaasiya wa mataa saqadat wamaa caasimatuhaa wa kam cadadu aladiina tacaaqabuu cala alxukmi fiiha wa kam sanatan cumirat waan filaya inaad fahamteen su-aasha laydin weydiiyey waad ka soo warcelin doontaan insha allah
في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهان asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu rumaan xuseen maxamed ka socota majmuucatu xafsa binti cumar la tartamaysa umuhaani su-aashan la weydiiye jawaabteedaan isku dayno qaamat dowlatu alcabaasiyati sanata alf اثنين وثلاثين هجري وسقطت سنة 656 هجري وعاصمتها بغداد وعدد خلفائها 37 وعمرت 524 سنة majmuucada xafsa binti cumar su-aala la weydiiyey jawaabay bixiyeen jawaabtay bixiyeenna waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo markii ay soo dhammaadeen dhammaan tartamadii dhex maray iskuullada iyo macadka qurduba ee ka furan degmada buulafulay waxaa la qabtay xaflad heer sare oo lagu soo gebagabaynayey tartanka sannadlaha oo markan xambaarsanaa xiiso gaar ah xafladda oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada waaxda waxbarashada macallimiin arday iyo marti sharaf kale ayaa lagu muujiyey muhiimadda ay waxbarashada u leedahay horumarka bulshada iyadoo ardaydana lagu dhiirigeliyey inay sii wadaan dadaalka iyo barashada cilmiga ugu horreynna waxaa xafladda ka hadlay sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga dalka isagoo aad u bogaadiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta doorkiisa ku aadan kor u qaadista aqoonta jiilka soo koraya marka maktabu tarbiyati watacliim ilaahay subxaana wa tacaala garabkiin allah galo walana waxyaabaha isusuubiyaayta anshidooyinku waxyaabaha keliya kadaroobe kale kamid aha nashaadaadkan iyo suubiyaayaan ma jiri jirna hilligii hore walbarashadii hore oo khaasatan un hamarnay halagaadka masaajido iyo dugsiyada qur-aanka un hamari jirnay anshidooyinku ardayda mar aan suubiyi jirna waana fikrad iyo hasiyaadiyeen waxbarashada nidaamiga reedhan ka siyaadiyu waana mahadsanyin oo in laka amaanano mudugu abaalmarino qaali ah iyo lacago dhiirigelin ah kuna farxeen ardada ayuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay uu guddoonsiiyey ardaydii dadaalka badan bixisay tartanka sannadlaha ee uu qabto maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay ayaa noqday mid door weyn ka qaata kobcinta aqoonta ardayda dhiirigelinta iyo in lagu tartamo aqoonta iyo kor u qaadidda heerka waxbarasho ee goobaha waxbarasho ee ka furan degmada buulafulaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا ugu dambeyntii haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka booco ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa hadiido kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee irbaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi yaasir maxamed ayaa si ambaqaadaya warbixintani munaasabadan oo ahayd mid siyaar sare ah loo soo agaasimay ayaa ka dhacday deegaanka booco oo ah deegaan hoostaga magaalada beledweyne ee bariga wilaayada hiiraan waxayna haweenka deegaanka booco munaasabadan ku wareejiyeen hadyado kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka ka gajara furimaha hore ee bariga wilaayada hiiraan munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimmada iyo nuqabada deegaanka iyadoona haweenka booco ay wareejiyeen agab kala duwan oo muhiim ah magacaygu waa umma cabdicasiis waxaan ka sursanahay gabdhaha ku turan deegaanka booca bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan walaalayaal garabkiina baanu nahay habeen iyo maalin habeenkii salaada dhexdee ayaan idin kusoo ducaynaa maalintiina waxaan ku fikirnaa sidaan idin garab istaagi lahayn gabdha walaalihiinoo kale hooyooyinkiinoo kale inay idinka dambeeyaan oo dhaxanta iyo dhadada idila qaybsanayo oo marnaba aanay idin hilmaansanayn inay idinka dambeeyaan inaa ogaatiin ayaa rabnaa haddaanu nahay gabdhaha ku sugan deegaanka booca bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan hadaayad kala duwan oo qaaliya ayaan halkan kusoo bandhigaynaa maanta sida walaalihii igu horreyba ay sheegaan garabkiina baanu nahay habeen iyo maalin waana idiin soo ducaynaynaa insha allahu tacaala awalan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa umu cabdilaahi waxaan ka tirsanayaa haweenka ku sugan deegaanka booco ee bariga wilaayadii islaamiga ee hiiraan maanta halkan waxaan ku wareejinaynaa insha allahu tacaala haddii aad aan ugu talagalna walaalaheena mujaahidiinta ee ku jilib xiran furmaha hore ee wilaayada insha allahu tacaala waxaanan leenahay geesiyaashaas haddii aan nahay gobolka hiiraan gabdhaha ku sugan geesiyaasha tawxiidka garabkiina baynu nahay furumaha hore aad ku sabartaan insha allahu tacaala ajirna aad xisaabsataan siduu rabbiba subxaanahu watacaala aayaadkiisa ugu yiri yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu waataquu allaha lacalakum tuflixuun anoo ku hadlayo afka dumarka muslimaadka ee reer booca ee maxaafadada beledweyne ee bariga wilaayada hiiraan maanta waxaan xafladan ku wareejinaynaa hadaayaad kala duwan waxaa ka mida kontoni kow loor oo buskud ah caagdahaaro gaaraya sagaashan caagdahaar toban kaartoon oo ah biyaha jiimaha ah shan kaartoon oo ah cabitaanka maangaha toban kaartoon oo ah caano liido waxaa ka mid ah hadaayaadka ay soo diyaariyeen dumarka reer booco shan darsin oo kaba ah labaatan kaartoon oo timir ah waxaa ka mida shan darsin oo cataro ah dhammaan hadaayaadkaas aan u niyeysanay inna laga gaarsiiyo rajaasha muraabidiinta waxaan ku wareejinaynaa nabadoonkeenna nabadoon ismaaciil xuseen nabadoon nagala wareega insha allah ayuha alfudalaa ويا أبطال المسلمين وحمات التوحيد فنرحب اليوم بالوفود الحاضرين والمشاركين معنا في هذه الحفلة المباركة من المسؤولين الفضلاء والنقباء الكرماء وكل من يسمع كلمتنا في الولايات الإسلامية حرسها الله من كيد الأعداء ونرحبكم بتحية مغمورة بالحب والوئام ومنمرة بالورد والريحان ومحمولة على طبق من ذهب تأتيكم من سويداء القلوب ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qaar ka mid ah culimmada iyo nuqabada deegaanka booco ee bariga wilaayadii hiiraan oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa si aad ah u bogaadiyey hadiyaadka haweenka booco ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka ka gajara furimaha hore ee wilaayada
waxaan maaragtay allah subxaana wa tacaala anugu mahadnaqaynaa fahamka iyo waafajinta uuna waafajiyey maanta inaan ka qayb qaadanno jihaadka ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa loo jihaadaya iyo kelimadiisa inay kor noqoto allahas ayaan u mahadnaqaynaa gaar ahaan waafajiyey gabdhaheenna muslimaadka ah inay ka qayb qaataan halkan waxaan u joognaa mashhad cajiib ah bandhig gabdhaha muslimaadka ah iyo sadaqaad ay soo bandhigeen maaragtay ayaan u joognaa halkan waxaan dhiigu hayaan hadiyaad fara badan iyo sadaqo gabdhaha muslimaadka halkan isugu keeneen mujaahidiinta ribaadka ku jiray ugu talagaleen wanaaggan iyo garab istaagga shareecada islaamka iyo jihaadka lagu garab istaagayo ilaaha naga soo qayb geliyey ayaan maanta anigoo maaragtay magacaygu uu yahay cabdi cabdulla muumin duugane ilaahay ayaan marka ugu mahad celinayaa xafladdan iga soo qayb geliyey maaragtay wakhtigaan maantay aad iyo aad u sharafta badan oo soonkii rabadaankii dabbe ah gebdhaha maaragtay hadduu qofku uu ilaahay jeclaado oo ilaahay tala saarto ilaahay asaa haga meesha wanaagsan asaa ku aadinaa ilaaha uu ugu soo aadiyey wax maaragtay hidiyaadkaanay bixinayaan ay maaragtay ilaahay agtiisa geysanayaan maaragtay jihaadkana ku garab istaagayaan soonka rabadaan ugu soo aadiyey weliba tobankii dambe ilaaha ugu soo aadiyey ilaahaas marka mahad kala ha u celiyaan gabdhaha muslimaadka ah ee meeshaan jooga hadiyaday igu wareejiyeen waan ka guddoomay anigana insha allahu tacaala waxaan ku wareejinayaa walaayada gobolka ee qiimaha iyo sharafta leh ayaan anigana ku wareejinayaa dhowaan ayay ahayd markii munaasabad ka dhacday degmooyinka buqa qable ceel cali iyo deegaanka show ay haweenka ku dhaqan magaalooyinkaasi ku wareejiyeen hadiyado kala duwan oo ay ugu talagaleen geesiyada tawxiidka ee ku jilbaxiran furimaa hore
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xig ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaannu idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu